ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadkan caawa idinkugu heenna hadduu alle idmana waxaa ka mid ah malaayiin muslimiin ah oo berri soomaysa maalinka fadliga badan ee caashuuraa haddaba maxaan ka ognahay ajirka uu helaya qofkii sooma maalinkaas halkee ayuu ka yimid asal ahaan soonkaasi sunnada ah waxaad maqli doontaan kelimad uu jeedinayo mid ka mida culummada muslimiinta ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan allah fadligii la wareegay deegaano hoostaga degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan qodobada kale waxaa ka mid ah askar iyo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka murtasaqada ah ee hoostaga dowladda salibiyadda ee maraykanka oo lagu dilay dagaallo ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji waxaad maqli doontaan howlgalladii ugu dambeeyey ee toddobaadkan dhacay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan oo ka qaybgala munaasabad lagu maamuusayo dufcada koowaad ee ka qalinjibisay madarasada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee barashada qur-aanka kariimka waxaa sidoo kale barnaamijka inta uu soconaya hadduu adliidma aad ku maqli doontaan maxaan ka naqaanaa dhulka adablaha ah ee saaran degmada qansax dheere ee wilaayada baay sideese bulshada ku nool deegaanadaasi uga faa'iidaystaan wax soo saarka dalka dhegayste maxaad kala socotaa sirta ku jirta isticmaalka dalagyada ka soo go'a beeraha deegaankaas waxaad caawa hadduu alle idma raadraaca ku maqli doontaan falaqeyn aan ku eegi doonno barwaaqada beeraha deegaanada wilaayada baay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka raadraaca toddobaadka aniga ayaa inla socodsiinaya qaar ka mida wariyaasha andalusna waa igala qaybgeli doonaan hadduu alle idmo waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاج aan ku bilowno markan malaayiin muslimiin ah ayaa berri soomaya maalinka fadliga badan ee caashuuraa haddaba maxaan ka ognahay ajirka uu helaya qofkii sooma maalinkaas halkee ayuu ka yimid asal ahaan soonkaasi sunnada ah haddaba sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo ku aadan fadliga ka buuxa soonka yowmu cashuuraa oo ah maalinta uu allaah subxaanahu wa tacaala badbaadiyey nebigiisa muuse sala allahu calayhi wasalam iyo qoomkiisa islamarkaana uu halaagay gaalkii fircoon iyo qoomkiisa shiiqa ayaa kelimadiisa dadka muslimiinta ah ugu boorriyey inay ka faa'iidaystaan fursadan qiimaha badan oo ah soomka yowmu cashuuraa alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd bishii waxaan ku jirnaa koowaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada bisha muxaram baan ku jirnaa bisha muxaram waxyaaba badan bay leedahay waa bishi koowaad oo sanadkan way tahay waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a yowma cashuuraa maalinka loo yaqaano oo maalinka tobanaad oo bisha zika ka mid a mase bisha muxaram maalinkeeda tobanaad ah maalinka tobanaadka cashuuraa loo yaqaano waa maalin min ayaami illaah maalmaha ilaahay waaweyn buu ka mid yahay waa maalin ilaahay subxaanah watacaala owliyadiisu u gargaaray cadowgiisana uu dumiyey oo uu halaagay sida jirto nebiyulaahi muuse calayhi salaam daaquudka ugu weyn oo ummadda ku haystay wuxuu ahaa fircawn fircawn si kasta xujada markii uga oogay wuxuu usoo dhigtay nabi muuse calayhi salaam iyo inta raacday ee rumaysay inuu ka takhalluso ilaahayna wuxuu ku amray subxaana wa tacaala habeen inay ka baxaan fircoon iyo ciidankiisa way soo daba dhigteen waa berigii iyo badii baa hortooda soo qabatay nebi muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii markaasay aada u calaacaleen markaasuu yidhi ka daaya calaacalka rabbi baa ila jira subxaanahu watacaala isagaana sidii loo badbaadi lahaayna tusahaya isagaana badbaadina calaacalka iska daayuu ku yidhi ilaahayna wuxuu faray subxaana watacaala ushiinu ku dhufto badda baddii baa kala istaagtay wadooyin cadcad baa ka baxay sidii ilaahay noo sheegay subxaana watacaala qur-aanka kisadiisa sidii buuraha ayay biyihii u kala istaageen markaasay ka gudbeen nebi muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii la socotay way ka gudbeen markaasuu nebi muuse damacay in ay biyihii inay isku laabtaan marka oo sidooda noqdaan sigii cadowgii fircoon oo soo daba taagnaa si ay biyaha dhexdooda u galaan mid kaleetaana ilaahay subxaana wa tacaala oo halkaa ka wadayo meeshii nabi muuse calayhi salaam iyo mu'miniinta lagu badbaadiyey in gaalada fircoon iyo wixii la socday ilaahay meesha uu ku baabiyo ilaahay ugu talagalay watrukil baxra rahwan baa ilaah yidhi baxarka iskaga tagay isagoo afka kala hayo oo kala taagan iskaga soco baa layidhi markii ay ka baxeen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii markay ka baxeen gaaladiina way soo galeen markay ku soo dhammaadeen biyihii ilaahay baa subxaana watacaala ku dhaqaajiyey biyihii baa lagu hafiyey oo lagu halaagay maalinkaana marka waxay ku aadanayd yowma cashuuraa maalinka tobanaadka cashuraa ayay ku aadanayd maalin weyn weeye marka ilaahay subxaana watacaala owliyadiisa ambiyadiisa uu badbaadiyey muuminiinta cadowgiisana uu halaagay fircown iyo wixii la socday marka saa daraaddeed waxay u tahay maalin nasri iyo guul mu'miniintaay u tahay maalin halaag iyo baaba-ana waxay u tahay kaafiriinta iyo ilaahay cadowgiisay u tahay saa daraaddeeda nabigeena sala allahu caleyhi wasalam markuu arkay yuhuuddii inay soomhayaan yowma cashuuraa wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bimuusa minkum nabi muuse annaga ayaa inka mudan buu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad yahuud tihiin iyo wixii la halmaalo bukhaari iyo muslim sida ay soo saareen waa xadiid saxiix ah marka maxaa yeelay nimankaa waa gaalo ambiyada ilaahay bay ku kufriyeen hataa nabi muuse calayhi salaam ay sheeganayan way ku kufriyeenoo diintiisu way inxiraafiyeen sidaa daraaddeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mudan iyo ummadiisa ambiyadii oo dhan iyaga ayaa mudan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam u dambeeyo ayaa mudan nabigeena marka saasuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa marka qolooyin yuhuudda yowma cashuraa way soomi jireen iyaga waagaasi waayihii dambena waxaa jira niman la yidhaha shiici iyo raafida oo maalinkaa ka dhigay maalin murugo iyo baroorasho iyo oohin iyo ka dhigay maalin dhibaato ka dhigtay baa jira iyagana sunnadii saasay u khilaafeen iyo diintii iyagana kaar baa ku dhacday xalkaasay aadeen labadaba in lagu khilaafo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi hala khilaafo yuhuudda lafteeda hala khilaafo gaalada hala khilaafo yowma cashuraan hala soomuu yidhi nebi sala allahu caleyh wasalam markii hore soonkeeda waajib uu ahaa ramadaanka markii la waajibiyey culimmada islaamka sida ay bayaaninayaan riwaayaadka markaasa waajibkii laga qaaday sunuu iska noqoday sida nabigeenaba caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi inna haada yowma cashuraa walam yuktab calaykum siyaamuhu wa ana saa'imun waman shaaa saama waman shaaa falyufdir maalinkan waa maalinkii tobanaadka muxaram cashuraa weeye waajibna inkuma aha inaad soontaan qofkii marka doonaya aniga waan soomi qofkii marka doonayo ha soomo qofkii kaleetana ha iska afuro bukhaari muslim baa soo saaray nabigeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku sheegay yukafiru asanata almaadiya buu yidhi sanadkii lasoo dhaafay baa lagu dimba dhaafaa buu yidhi nebi sala allahu caleyh wasalam yowma cashuraa sida imaam muslim uu wariyey sidaasoo kale nabigeenu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasic sida imaam muslim uu wariyey haddii aan baaqi noqdo noloshaan kusii baaqi noqdo ilaa sanadka soo socda waan soomi buu yidhi maalinka sagaalaadka ee ka horreeyay marka sidaa daraaddeed waxaa sunno ah yowma cashuraa in la soomo laguna khilaafo yuhuuddii iyo idii xataa soomi jirtay in lagu khilaafo oo la soomo maalinka ka horreeya cashuraa tobanaadka maalinka ka horreeya oo sagaalaadka in la soomo tobanaadkiina marka lala soomo waa maalinka ka horreeyay mase maalinka ka dambeeya in lala soomo oo maalinka kow iyo tobanaad in lala soomo sidaa lagu khilaafo yuhuudi maadaama nabigeenu uu yidhi calayhi salatu salaam yahuud ha la khilaafo soonkana waa sunno ee yowma cashuraa ha la soomo uu yidhi marka sidaa in loo khilaafaha ayaa fiican marka culimmada bacdu ahlilcilmi waxay sheegeen sida ibnulqayim iyo keyrkiisaba ay caddaynayaan waxay yidhaahdeen maadaama nabigeena calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa ha la soomo yahuudi gaaladana ha lagu khilaafo uu yidhi soonkii saddex noco ayuu noqonaya yowma cashuraa la soomaya saddexdaas noco kow waxaa weeye yowma cashuraa iyo taasucaa in la wada soomo maalinka sagaalaadka iyo tobanaadka labada maalmood in laisla soomo waana sida ugu fadli badan oo ugu fiican wa nooca labaadna waxaa weeye yowma cashuraa in la soomo iyo xaadi cashara in lala soomo kow iyo tobanaadka in lagu daro yacni maalinka ka dambeeya yowma cashuraa in lagu daro waa noocuga ku xigo iyadan yahuudi waa lagu khilaafi waana sunno maadaama nabigeena uu yidhi ha la khilaafo maalin ka horreysa mase maalin ka dambaysa ha lagu khilaafo nooca saddexaadna waxaa weeye in la soomo cashuraa oo bese in la soomo cashuraa bese in la soomo iyadoo un lagu gaabsado iyadan way iska bannaan tahay oo waana sunno nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyadan waa la soomi karaa yowma cashuraa oo bes ah baa la soomi karaa marka naftayda iyo nafta mu'miniinta waxaan u rajaynahayaa dhammaan maalinka khayrka badan soonkiisa inaan ka faa'iidaysano ilaahayna soo gaarsiiyey baan ugu mahadinaynaa maalin guuleed oo aan cadow ilaahay ka guulaysanana nooga dhigo maalin cadowga ilaahay oo dhabarka ka jaban uu ka dhigo sida kaleetana soonka iyo khayrka ku jirana ilaahay subxaana watacaala uuna waafajiyo aan soonno dembigeena lagu dhaafo oo qofkii markaa soomi karo maalinka sagaalaadka waxay ku aadan tahay maalinka jumcada iyo sabtiga iskula aadan yihiin sagaalaadkii tobanaadkii qofkii haddii sagaalaadka u dhaafana wuxuu ku dari karaa sabtigii axaduu isku dari karaa maalinka sabtiga qofkii iska soomana oo cashuraa bese ku gaabsadana isina waa heli karaa laakiin labada kale kasii fiican marka khayr badan baan in rajaynahayaa wajazaakum allahu khayra وبالله التوفيق عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadkanna lah fadligii la wareegay deegaano hoostaga degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa lah fadligii la wareegay deegaanka ceelqooxle iyo deegaanada kale ah gumarre iyo xagarre oo hoos yimaada degmada moqokori ee wilaayada hiiraan kadib markii halkaasi ay isaga carareen maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus kala hortageen maleeshiyaadka murtadiinta danab oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha saliibyada mareykanka kuwaasoo kasoo baxay magaalada kismaayo islamarkaana doonaya inay dhibaateeyaan dadka ku dhaqan tuulooyinka u dhadhow deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka buulaxaaji waxayna ugu dambeyn murtadiinta iyaga oo dusha loo saarayay khasaaro xoogan gudaha ugu laabteen deegaanka buulaxaaji dhimashada inta la xaqiijiyey waa lix murtad oo laba sargaal ay tahay kuwaasoo kale ahaa murtad cabdulaahi aadan cabdikariin oo ahaa abaanduulo ciidan iyo murtad higle maxamed oo ahaa taliyaha caafimaadka murtadiinta danab dhaawacana waa saddex iyo toban askari oo murtadiina جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu maamuusayay dufcada koowaad ee ka qalinjibisay madarasada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan deegaanka dhariyow ee wilaayada hiiraan waxaa dhowaan ka dhacday munaasabad lagu maamuusayay lix iyo toban arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka kuwaasoo wax ku bartay madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ah ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullah ee deegaanka dhariyow ugu horeyn goobta munaasabadda waxaa bandhig cilmiyeed ku soo bandhigay ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نشكر الله على إتاعة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب مدرسة شيخ نور معلم عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة لدفعتها الأولى بمعاوضة ضريو بولاية إيران الإسلامية ونرحب كل من حضر معنا هذا المشهد الجميل ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبحمد الله قد ختمنا القرآن الكريم في خلال ثلاث سنوات واستفدنا بعض علوم القرآن مثل تيسير أحكام التجويد وتحفة الأطفال والجزرية ونحن نوصي أمتنا المسلمة التمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وترك ما يخالفهما فالقرآن هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة, جب بواسطة جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدو بسورة الفاتحة المختم بسورة الناس وهو عبد الله المتين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى للناس وآية على صدق الرسول أيها الحاضرون ولقد وردت آثار كثيرة في فضائل القرآن وعلومه وخاصة بفضل التعلم والت... بفضل التعلم والتعليم وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري فاعلموا أيها الحاضرون إن أشرفكم حملة وينبغي أن نتأدب بأدبه ونقرأه ونتدبره ولم نهجره وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وضرب باستضالة ومخرج ميز من الضري وكلها تجري في ظل العضول عظم الحفظ أيقظ وأنذر عظم ظهر اللفظ إلا ضاش وأبوك من ظلما أولو الظلم غفرا انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى يقول راد رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النعوم للمريد في المن والتنوين والمدود سميته بتحفة الأغفال عن شيخنا الميد الكمالي macalin cumar macalin cabdiraxmaan oo ah macalinka madarasada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo goobta ka hadlay ayaa xog ka bixiyey madarasada الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكالي اللهي نوسو كل ميي بيت كيسان خير كبدن أنه كقيب قلينا حفلدان sidaan u dhacaysa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala nicam fara badan ayuu nuu manaystay ee u horraysa nicmatalislaami waaliimaan nicmadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala nugu manaystay waa inaan ku shukrinaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisana aan ku dheehnaanaa insha allahu tacaala wakhtigoo gaaban aawadiis madarasadii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee aniga aan ahay macalinkeeda aan rabaa insha allahu tacaala wax yar wakhtigoo gaaban aawadiis inaan kelimaad aan ka dhaha walaalayaal madarasadan waxay furantay sanada markii ahayd kun afar boqol afartan iyo saddexdii jiriya bishii koowaad maalin isniin ah intaas ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ayaan baranayn maanta aynu soo gabagabowday insha allahu tacaala dafcadii ugu horraysay ee ay ku qalin jibisay madarasadu walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wax loogu mahadiy waaya kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala meeshaas lagu bartay insha allahu tacaala ardadaas muddo saddex sano ah ee ay ku soo qalanjibiyeen ardada qaarkood sidii u badihiinba mubtadi'iin ayay ahaayeen marka walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadaas inugu manaystay waa inaan ku shukrinaa intaas ayaan kelimadii ku soo gaabinaa wakhtiga oo iska gaaban aawidiis wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu qaar ka mida waalidiinta madarasada iyo waxgaradka deegaanka dheryow ayaa iyagana goobta ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ومهد إسكاله نوكل من مجلس كيسان خير كبضان الحمد لله وحن مهد علينا الله سبحانه وتعالى نقد ضد مسلمين الله سبحانه مهد علينا مهد أن سكوب كرين الحمد لله وحن كمد هاي المها قلين جبي والدين تودن كمد هان هاي إلهي وحن مهد علينا مهد أن سكوب كرين مدو سدح سنة ayuu dugsigaa noo dhisnaay dad kala duwan iskugu imaaday ilaahay noo suurtogeliyey in ilmaha noogu qalin jibiyaan ma haddaas allah iskale wax annaga aan yeesho karna ma ahan ilaahigii intaas noo suurtogeliyey ina maaragtaa oo amnina siiyey iyo caafimaad allahaasaan ku mahad celinaynaa dad waxaa jira juhdiga hadda annaga aan bixinnay iyo saddexda sano dugsiga noo dhisnaayoo kale ummad saasoo kale dugsiga ugu dhisan yahay oo qur-aanka baranaysa balse qur-aanka ay baranaan aan ku camalfalaynin ilaahayga ummadaas aan naga dhigin oo diinta ay baranaan haddana ku dhaqmaya ilaahayga naga dhig waa mahad iska leh alxamdulilah dadkaas waxaa ka mid ah dad oo dadkeenna qaraabadeenna dad xataa ka mid ay yihiin oo u yahay ninka la yidhaaha xase gurguurta amiir u yahay maalin kastana qur-aanka akhrinaayo masaajidahana kaaga horeeya anna fahamsaneen diintay baranaan ku dhaqankeedana fahamsaneen ilaahayga ummadaas nagu darin na fahamsiiy diinta aan baranayna allahaasaa mahad iska leh alxamdulilah waxaa mahad iska leh macallinka noo soo sabray intaan oo ilmaha noo qur-aan baray aa mahad iska leh alxamdulilah uma intaas kadib waxaa mahadsan walaayada gobolka hiiraan oo makaatiibtooda kala duwan xafladday kasoo qayb galeen aa mahadsan wakhtigooda qaaliga ah na soo siiyey noo imaaday ee xafladda kasoo qayb gale alxamdulilah ilaahay waxaan ka baryaynaa inta noo qalin jibisay ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaa kaloo uma intaa kadib waxaa kaloo mahad celinaa dadka magaalada degan waxgaradka culamaaawdiinka xafladda kasoo qayb gale wakhtigooda ayagana meeshaan na siiyey oo noo fadhiya aa mahad iskale ayagana aan mahad celinaynaa ilaahay baa ku mahadsan majliskan khayrka badan laiskueen keenay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maqribi salaadnima dukanin mooro geeliyaal magaloobi niman toosin karin maalin gudaheeda maskaxdiisa nimi mirirti oo maanka ka hallaabay mid kaloo masciibahal ka daran oo malaf dhaboonaya marduuf jaade wixii soo gato calalka moosaay aadaanka iyo koo maqla kuyi marqaamaay masiibadii iyo jahligii iyo mugdigii waa la soo mooday ilaahay wuxuu nagu makanay maamul diimaad macadkiyo madarasuudhinkan meel weliba yaal maamuuska iyo adabta iyo maamulkan fiican martabada la gaaray iyo habkan marada loo qaatay ma haddaan ilaahabaa iskale iyo mudnaantaan ilaahay wuxuu nagu makanay maamul diimaad ilaahay wuxuu nagu makanay maamul diimaad walaayadaay namuunada lahoo marinka hiiraam xafladan macaanoo la dhiiy ma axda dhiriyow walaayada ayna muunada lahoo marinka hiiraan iyo odayaashan oo maamule i mahad hanaga gaarta markab maaya lagu maraa tihiin io masbaax daaran maakuudka geedaha ohoo madal ragee taal dad cadaalad noo muuji oon mahadina atiine walaayadaayna muunada leh oo marinka hiiraan iyo odayaashan oo maamule i mahad hanaga gaarta bismillaah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أولا وآخرا أن دردارت الرئيسة مسلمين تدحضوا يسو دردارمان وتقوض الله سبحانه وتعالى سيد الله يري سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله مركز إلهي بس سبحانه وتعالى تقوض الله إذن دردارمان رومانتين intaas ku bacadi haddii hoosaanu soo daadego waxaa dardaaran ahaan ku daraa ardadan maanta hortan fadhiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala aas waafajiyey inay kalaamka rabbi subxaanahu wa tacaala ay xifdiyaan macaanka qur-aanka laga dareemay wanaaggaas leeyahay ardadan horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay waafajiyey wanaaggan iyo khayrkan xafladooda in maanta loo markhaati noqdo in ilaahay qur-aankiis ay kamileen ay qeebeen taas ilaahay ku maxasan ayagun waa u mahad celinaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barbaariyo waxay kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaqmay allah idinka dhigo waa xifdisana tafsiirkiis allah idinku daro imaamu shaadibi raximahullahu wuxuu leeyahay fayaa ayuha alqaari bihi mutamasikan mujilan lahu fi kuli xaalin mubajila hanii'an marii'an waalidaaka calayhima malaabisu anwaarin min attaaji waalxula فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا والسلام عليكم ورحمة الله ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona boogaadiyey juhdiga macalinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا له نعمة إلهي مهدنقي سكدب مرت الشرف تكال الدوان حفلة قيمها بضن أنكما موسى إن اللقوة إنينيو إلهي كلمة قرآن كيس كريم كأه ضمان إخيارتك سوى قيب شيء وايدين مهد علينا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت كدب وحي فرحتنا اه ان مجتمع مسلم كهن ولا لها النهي ريريو ان كلا قيب قلنو ardada qiimaha badan ee ilaahay kalaamkiisa ka soo qalin jibiyey xafladii gabagabada u ahayd inaan idinla joogno aan idinla mushaarakayno aad baan ugu faraxsannahay wax lagu farxo waxa ugu qiimaha badanna waa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo dejiyo ah kitaabkiisa qur-aanka barashadiisa iyo ku camalfalkiisa waan idinkaga mahad celinaynaa si guud macallin waalid iyo tulaab ama ardayba iyo cid kasta oo tala ku lahayd hawshan noocan oo qiimaha badan iyo dhammaan xitaa muxaafadada iyo ciddii maamulka ahayd oo hawshan mushaarakada ku lahayd guud ahaan waa idinkaga mahad celinaynaa waa tillaabo wanaagsan oo horey loo qaaday xushmaynta iyo xurmaynta weynaynta kitaabka ilaahayna waa xaqna lagu leeyahy intaa kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah cidda idinkugu khayrka badan idinkugu fiican waa cidda baranaysa kitaabka ilaahay qur-aanka baranayso xaggana dadka baraysa waana sidaas sida la rabo waa sida uu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa sida isaga lagu soo gaarsiiyey qur-aanka in la helo cid baranaysa iyo xaggana sii gudbinaysa wuxuuna naga rabaa qur-aanka barashana waa naga rabaa ku dhaqanna waa naga rabaa waxa aan rabo marka inaan idhaahdo naftaydii tiinaba dadka ahalka ah oo reer dhariyow waxa aad ku hormari kartaan oo aad qiimo ku yeelan kartaan oo magaciina ku waarayo ballanqaad ilaahayna ah waa inaad kor u qaadaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay kitaabkan in ummado kor loogu qaado sababtiisa kuwana hoos loogu dhigo in allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam kitaabkan dad baa baranaya waa ku dhaqmayaan waa ku camalfalayaan asagay ku toosnaanayaan noloshooda kitaabkay ahaanaysaa waa ku dhimanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala magacooda kor buu u qaadayaa sharaftoodu kor ugu qaadayaa maalkooduu ku barakaynayaa owlaaddooduu ku barakaynayaa caqliyadoodu cuquushoodu ilaahay ku toosinaya subxaanahu wa tacaala deegaanadooda wuxuu ka dhigaa deegaano barakaysan alla subxaanahu wa tacaala aakhirana wuxuu siinayaa jannatulfirdows ama jannu siinaya qolaha kitaabka ilaahay barashadiisa diidaysa ku dhaqankiisay diidayaan way dayacayaan wuxuu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwaasu in kitaabka ay ka hor imaadeen oo ay diideen oo ay baran waayeen oo ay ku dhaqmi waayeen oo ku socon waayeen ayuu ilaahay subxaanahu watacaala iyagana hoos ugu dhigayaa magacooda hoos buu aadayaa magagooda hoos buu aadayaa jiritaankoodaa baaba'aya waa sharaf beelayaan haddii ilaahay loo tagana dee waa cusaad ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay bay ka filinayaan cuquubo iyo ciqaab kitaabkeennaan qiimaha badan juhdigiinna iyo dadaalkiinna geliya waxa aad haysataan ballanqaad ilaahay baad haysataan ku toosnaada asaga ku dhaqma camalfalka kitaabka lagu dhaqmo nolosheenna oo dhan asaga isaga ku dhex jirtaa waxa ugu horreeya oo aan qiimo ku leenahay waa tawxiid qur-aanka ku jirtaa wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaaha mukhlisiina lahu ddiin wacbudu llaaha walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay keligii caabu tawxiidka ilaahay keliyeelidda qur-aanka ku jirtaa wax walba asagaa laga helaa waalid baarra in loo noqdo oo dadkii ku dhalay la xurmeeyo oo xaqooda la siiyo qur'aanka kuu sheega bilwaalidayn ixsaana qaraabada in la xiriiriyo on la goyn loo ixsaan falo la wanaajiyo qur'aanka kuu sheega wabadil qurbaa agoonta in loo turo loo naxariisto xaqooda ay helaan qur'aanka ku jirtaa walyataama masaakiinta in la dhowro tabarta yar loo raximo loo tacaawano qur'aanka ku jirtaa walmasaakiin deriska qur'aankay baa ka hadlaya waljaari dilqurbaa kuwa deriska kuwaho ku xigo abtirka kugu xiga qaraabanimada kugu xiga waljaari ljunub kuwa dhinacaaga joogo deriska ah derisyada dhowristooda qaraabada dhowristeeda wada jirka ummadeed waxay ku jirtaa qur-aanka inay ku jirtaa wasaaxibi biljambi kan safarka kugula jira ama aad guri isla degantihiin ama aad deegaan wada joogtaan qur'aanka kuu sheegay xaq uu kugu leeyahay musaafirka xaq uu kugu leeyahay qur'aankeenna kuu sheegay wabni sabiil waa kana waa camalfalka lagaa rabo xitaa dhaqanka iyo xoolaha la dhaqdo iyo waxa adiga aad milkiso qaabka loogu tasarrufo wamaa malakat aymaanukum ilaahay baa kuu dardaarmay subxaana wa tacaala qur'aanka ku jirta dhulka ilaahay in la dhowro oo aan la fasaadinin qur'aanka walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ayi nooc waxa dhulka fasaadiyo oo ummadda dhibo dhirta oo la jara ilaahay subxaana wa tacaala oo la fasaadiyo in la dhowro oo la celiyo in la fasaadin qur'aanka ku jirtaa dhiigga muslimka inaan la daadin oo ay xaaraamta qur'aanka ku jirtaa gaalada in lala diriro oo la iska celiyo oo loo tababarto oo loo diyaargaroobo qur'aanka ku jirtaa waaciduu lahum astadactu min quwatin ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله قرآنك كوجو جرتا وعدوك إن لا دغالمو حبد لوغو ريدو او لا ديلو او لا ديجيو كلغود قرآنك كوجو جرتا كوودا كودو كوودا كافوغ قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wax walba oo nolosheenna ay u baahan tahay oo adduunyadeenna ku toosayso oo aakhiradeenna ku agayso qur-aankeenna laga helaa kitaabkeenna waa kitaab qiimo badan waxa aan casiisiin ku noqon karno oo aan sharaf ku yeelan karna waa ku toostaanta kitaabka ilaah aan ilaahay u ballanqaadna inaan toosnaanayna jannu noo ballanqaadaya ballanqaad ilaahay baan haysanaa subxaanahu wa tacaala kitaabka ilaahay dadka waalidka ah ama ikhyaarta ah ama cid kasta ama macallimiinta ah ama dulaabta ah cid kasta oo nisbo ku leh qaybta ay ku leedahay oo wanaagsan ilahay agtiisa ugu tegaysaa annaga dad yahow muslimka ah oo ahlu tawxiidka ah waxaan qiimo ku leenahay ku dhaqanka ku toosnaanta ka shaqaynta barashada baridda u dhimashada u noolaanta kitaabka ilaahay iyo waxa uu nafaray kitaabka ilaahay nabi maxamed baa nool yimid calayhi salaatu wasalaam asagaan nagu dayanaynaa waxaan rabaa inaan ku daro waxa aan rabaa inaan naftayda tiinaba ku booriyo reedheriyow ilaahay baa meeshaan idin makaniyey dad diimeed baa tihiin dad dacwadeed baa tihiin ilaahay risaaladiisa nabi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam gudashadeeda oo adinka naftiinna aad gelisaan dariskiinna iyo dadkiinna aad gelisaan oo risaalada la gaarsiiyo diinta ilaahay la fidiyo oo gabdhaha loo sheego oo reer miyiga loo sheego uu tuulooyinka la gaarsiiyo oo magaalada dhexdeeda iyo dadkii madaarista iyo masaajidda iyo guryaha ka muuqato waa xaq idin saaran ilaahayna hadhow idinkula xisaabtami doono dacwada iyo risaalada gaarsiinteeda dadka in diintooda la baro oo la gaarsiiya qayb libaax le ka qaata si hadhow ilahay idinkugu naxariis subxaana wa tacaala cidna ha sugina maanta waxaad haysataan maamul islaami oo idinku gacan siinayo in risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la yimid iyo diintiisii in la faafiyo ummadda la gaarsiiyo dad walaalaho isugu kaalmaynaya oo ku wada jiro wadajirkan ilaahay baa nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala dadkaasaan maanta haysanaa ilaahayna gurigiinna wuxuu ka dhigay guri dacwadeed waa guriga maraakista iyo macaahidda halka aan joogno maanta waa gurigii manbaca u ahayd cilmiga sharciga ah deegaanka aan ku noolnahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin nasiibay oo uu idiin keenay hagafina hagafina ha nasiib xumaanina ilaahay shareecadiisa barashadeeda dadka oo la bara qayb weyn ku yeesha akhiiran macallinka ardadaa soo saaray muddada saddexda sano ah sidii ikhyaartii iga horraysay ay u sheegeen waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay ilaahayna abaalkaaga ha weyneeyo ardada hadda qiimaha badan oo gabdho iyo wiilalba leh qur-aankii bay dhammeeyeen xaggee aadi doonaan waalidka xagguu u wadaa yacni waa inaan fikirno adduunku cidlo ma aha haddaad hadda dadkan ubaxa oo soo baxay ummadda adduunka inay beddesho la rabo oo ilaahay shareecadiisa inay horumariyaan la rabo oo cadowgeeda inay ka celiyaan la rabo waa dadkaa meesha fadhiya ummadda akhlaaqdeeda iyo khayrkeeda dadka inay ka shaqeeyaan la rabo waa dadkaa meesha fadhiya waalidka maxay ku fikirayaan waalidka talada aan siinayna waxaa weeye war awlaaddaa ilaahay idin siiyo mas-uulka ilaahay idinkiiga dhigay maantana ayagoo da'daa joogo oo yar yar oo wada sagiira ilaahay qur'aankiisa kuu xafiday mustaqbalkooda ka fikir meesha ay marayaan aday maanta gacanta kugu jiraan ammaanayna kugu yihiin awlaaddan adiga ilaahay ammaanada kaaga dhawo gacanta kugu jirta mustaqbalkooda ka fikir adduunye qiimo ma leh adduunye qiimo ma leh waxa qiimo lagu yeesho waa kitaabka ilaahay dadkaas adduunka macaahid baa furan jaamacaad baa furan meel lagu horumaraa furan ilmaha yaysan gadaal u noqon dadkan mustaqbalkooda ummadinna bedeli lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisana wax u tari lahayd dadkan weeye waalidkay maanta gacanta ugu jiraan waa ammaano khiqaabo qoortiinna saaran waxaan rabnaa ilaahay ajrigiinna ha badiyo sida haddaba aad ugu gudateenoo wanaaggaas meesha aan maanta goobjoogga una u muuqdo horay u sii wada wajazaakum allahu khayran وبالله التوفيق عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka hayaan markan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa dhulka adablaha ah ee saaran degmada qansax dheere ee wilaayada baay sidee bulshada ku nool deegaanadaasi uga faa'iidaystaan wax soo saarka dalka dhegayste maxaad kala socotaa sirta ku jirta isticmaalka dalagga kasoo go'a beeraha dalkeenna waxaad ku soo dhowaataan falaqayn ku aadan barwaaqada beeraha deegaanadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa bilowga bisha muxaram sanadka cusub kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan idinkaga soo hadlayaa insha allahu tacaala deegaanka xawaal barbaar oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaan toos u gudageli doonnaa barnaamijyadii aan hore ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada waxaan barnaamijkan gaarka aynu kusoo qaadan doonnaa insha allahu tacaala barwaaqada ka jirta dhulkan xawaal barbaar oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay dad badan oo muslimiinta waxaan usoo bandhigi doonnaa beeraha halkan ku yaala qaabka loo tacabo badarka ee beertan dadka deegaankan iyo sidoo kale si guud dadka muslimiinta barwaaqada ee sanadkan ay haystaan inta aan ku guda jirno barnaamijkan waxaa igala qaybgeli doona insha allahu tacaala suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud ee beesha hubeer cabdulqaadir yuusuf ibraahim ceelshaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka sidoo kale waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona xasanay gaabow sidoo kale waxaa qayb ka ah cadaawo macalin aadan oo ka mid ah guddiga beeraha deegaankan dhammaantood waan soo dhoweyn doonaa insha allahu tacala ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud ee beesha hubeer ee suldaane assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islamiga andalus wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kusoo dhowahay kusoo dhowow baan ku leenahay degmadii qasax dheere unoo e odayaashii dhaqanka ee deegaanka xabal barbaar ama degmada qasax dheere marka intaasa kolley insha allah ki dhawaayan hadii ilaahay aada waa mahadsan tahay markan waxaan siinayaa cabdulqaadir yuusuf ibraahim ceelshahi maanta waxaan dhex taagannahay beerihii xabaal barbaar iyo sidoo kale dhulkii adablaha oo aan horay u maqli jiray bal marka hore kusoo dhowda islamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahaysinka dhawaayana deegaankii hawaal barbaar oo hoos kooyo degmada gasax dheere oo eed barwaaqo badan yaalo haka dhawaada gacmo furon endho o nafti eno o nafti on rong aaronko eedanka rong haka dhawaada marka wal al wali isin alxamdulilah degmad ma in sheegane idaadan in sheegane en intaa raawnkii barwaaqo yaalo ha dhawaada siinlan insha allah waayahay xasaney gaabo odayaasha ka mid ayaan siinaya xasaney bal ka waran maanta ee dareen noocee dareemaysaa maadaama aan ku sugannahay beerihii xabaal barbaare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kasoo dhowaada tuulada awaarbarbadad sida deegaanka ooflaw inshabasakaasan marka intii aaran usazaaid usuga eeyey nicimo usayaal nicmo aad un farax badan ilaahay dartiisliinka maxadii kor oo kasoo dhowaada marka inshabasaasasiin sheegaan insha allah haddii ilaahis idmo waayahay waa mahadsan tahay ugu dambeyn waxaan soo dhoweynayaa cadaawe macalin aadan oo ka mid a guddiga beeraha degmada qansax dheere ee jooga deegaankan xawaal barbar ee cadaawe bal maanta dareen maxaad dareemaysaa marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kubaade mahaysinka dhowaayane degmada qansax dheere gaar ahaan tuulada hawaal barbaara yahaysinka dhowaayana walaawna dhateegnaana beeru barwaaqada ilaahay aysiinba aragahataan ilaahayaa ka mahadsan alxamdulilah intaasaasan ku dhawayan insha allah waayahay markan waxaan toos u gudagelaynaa insha allahu tacaala barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegeynay barwaaqada halkan ka jirta ee xabaal barbaara waxaa igala qaybgeli doona dadka aan hore usoo sheegay ee aad hadda dhegaysateen waxaan soo gudbin doonnaa insha allahu tacaala qaabka looga faa'iidaysto dhulbeereedkan adablaha loo yaqaan ee halkan ku yaala qaabka dadka iyo waxyaabaha ay beertaan waxaan soo gudbin doonnaa insha allahu taala hadba wixii ay sanadkan ay beerteen bismillaah bashiirow horta alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala maxad iskule geedka mayba hakii dhowaayana degmadii xawaalo barbaare deegaankan runtii unu roogna waa deegaan beere leh ilaahay subxaana wa tacaala ummadiiska namcaysaday hadda meelahad unu ku bilaawahayna misgidii moordaydii oo inta badan dadka iyo katiirinayeen reer bay ama soomaalida inta badan iyo katiirinayeen kulley insha allahu shaqadii hadda koo bilaawahayna horna may baan injaro doona sida hadda moordayda oo kale deegaanka horta nin kasta beerle ilaahay subxaana wa tacaala ma inka namcaysadayhi een qayb mayba laku weelayhi moordayda ka tacbadaana soortigu qayb saliidya saaradaana macsarada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ninka waafaji qayb mayba jirta gabaldeliya oo kale asiguna oo saliidi ah mayba jira loosa jira intaas dhammaantiyo hadda qaybtii moordaydi hakin ku bilaawe horna may ku gala doogna insha allahu haddii ilaahay soo erka gabaldeyihii marka namcadaas ilaahay subxaana wa tacaala sigoobeninka galladaysadii boqolkiiba boqol un in eedaan ka faraxsana marka dadka muslimiinta amay baa leenaa een haddii ilaahay subxaana wa tacaala us khayrkun inamada una sii lankasa in uska buraarag in deegaansha uska noolada kora aad iyo aad runtii een beero qeyb dhowr nooc yaa gurigii yahanku gohaayan moordeydan oo kale hadda qeyb may kuweeldhadaana he een mashaarii kuweeldhadaana cambuuladya kuweeldhadaana muufagya kuweeldhadaana waxyaabo badan marka een nima ilaahi subxaana watacaala us ninka galadaysiya ka noolna marka insha allahu geeka een may farxad nin aha walaalka bashiir iyo een walay hani booqdi in deegaankii hawaal barbar hani booqdi runtii farxad weyn caarunka ilaahi subxaana watacaala ninna marhaabay boqolkiiba boqol iyo tirsadaana een sanado badan sanado badan iyo dareemana badarku haddii roog in keed nin naqadaw muslimiinta dhammaantii unus anfaawo maasha allah kugu soo laabanaya ee suldaan ee ceel shahay bal ka waran ee moordidan ee hadda deegaanka caanka ee ku tahay iyo faa'iidada ay dadka u leedahay mawrdada faa'iida badan aan lete alxamdulilah kamaadsan horta mayl faa'iida badan anka wiinan badan hanguru raashin oo dalkale ka aamahay mas hadda dibidibla ka aamahay mawrdadagu dadka mahatirida meelo degaayeen oo meelo uma bahaayeen oo wadanka hamar iyo hergeysa iyo dhulkaasiyo magaada maaymaayta wadanka shalba meelin yaalele ka aamahay soorsa yaalele ka aamahay unu soora arhaan ma moordi moordi olaas ma jirto laakiin unu soora arhaan soorsa saasa meelin ka aamahay faa'iida badan lete halliga abaareedka olan basade hela aaronkan waa bisiim araga haytaan tan haddii yaalo moordu moordu tiisinad hore goti sidiya waa an yaal tan haddina haddina waa ilaah ka dadadoon insha allah wala gaalada hadda meelo wareegadahayo masada wadanka marahayon walaan keetan dhohan moordu aan kuwiina badan aad iyo aad galeyda gabaldayke sasante digirte moordada embege mooska deegaanka walanka yaalna ma leh maasha allah kulli shayna ma aan keedaysa in gaaronka in gaaronka dafan aan keedaysidahayna ununka nolol aan keedaysidahayna
waayahay ee dhinaca kale waan ku soo laaban doonaa ee cadaawe bal ka waran maadaama guddigii beeraha aad tahay ee marka sidan oo kale beeraha ay usoo loo tacbo badarka uu soo go'o qaabkee loo maareeyaa
beero horta marka hore wal abuure kubaade wal buufiye mayle rays markii beerta bata labaatan maalmood markii rogto la buufiye aad iyo aad kubaade labaatan maalmood labaatan kel hoba kasii daranta afartan wal buufiye haddana cayaanka laga ilaalina cayaanka lagu ilaaliye aad iyo aad sida buufiskan ma infaylia sida galeyta iyo misigida oo kale isku markiiba lagu gorode yaa lagu fahme lagu kase si fiican waan iidan ka faylahadaya kubacde mayle rayso buufis may jare oo saddexaad markii oo dhalow naqdaan oo kale may jare qaar oo hadana ambaruur haka naqdaa bushigi haka naqdaa walku sii buufiya sadabiyaaj oo kale yaa la buufiye si fiican marka barwaaqaysagna ilaahay kama hadlee dowka sanadkun misgeedasa in roogta wakhtar umahna maran aad iyo aad sahadeen roogtu heladhow manaqana roob wiino zaa'id saasena dhowin male hataa inta yaroo ilaahay isu ninshaani intaasa ilaahayni barwaaqay marka ee dadka ee baqaari iyo keed ma leeyihiin oo badarkan lagu lagu keediyo bakaari lahaada jareen mayle rays daadada fataxe heligii daadadkaas fataxa waa markuun bakaari yaradoo nagdeen may ka bedelanay markuun wal fuusili leha ka bedelani fuusudu waan la kashibee fuusiyaalka liiska sare bakhaara liindhise misigada fuusiyaal liis kor saare galeyta inta dhag yaala may la raam wurdada dhinii la dhakee markuun bakhaarogaan may waaha fuusidaasu hayo usub etaleyna la aame waagi hore bakaar dhulka la gelin jiray bakaar dhulka la geli jari markuu in daadadkun fataxeen oo wadanka isu banaan nagaday oo uburyadii dhammaadeen bakaaro yar haduu nagdeen markaas kuba hadda bedelani may ka bedelani fuustooyinkaasaa ka bedelani haddii intaasaa ka noolna alxamdulillah badarkan soo go'a keedkin waa sii yaalaa yaala fuusiyaa misgeeda kasii jaraan qaarkii banaan nagadeen haddana wal kasii shabaaley
qiimaha ka waran hadda masigada ka waran dhulkan aan joogno ee barbaar oo kale meeqaa dalkala siistaa masigada gaalmee todoba boqol kiintaalkii loorkii saddex boqol iyo konton marka meeqa suusoo kale waa loorka maybu waa konton iyo kow kiilo konton iyo kow kiilo loorka kiintaalkana waa boqol iyo lama kiila saasa naqadeen qiimahooda meeqa kala yihiin loorka saddex boqol iyo konton kiintaalkana todoba boqol intaasa maraayan hadda haa id gaalmiin ah aad iyo aad haa ragayso maasha allah waayahay ee markan waxaan siinayaa xasaney gaabow xasaney ka waran bal ee hadda diyaargarowga iyo waxa dadka ay sugayaan maxay tahay maadaama lasoo tacbay dhulbeereedka alxamdulilah ilaahay baa mahad iskulle beeroayn eed iyada aaran ay eed iyada winshaabada masgidankayaal sansangakyaal gedleyakyaal luusakyaal gabaldiyakyaal antaasba marka inshaaba dhulbeereedka ka bahayaan ilaahay baa ka mahadsan tii hor iti dambaba marka inshaabadkeeda niingayin waliyaro lakuu aamime walaa kal ilaahay baa ka mahadsan walaakal marka keeda niingayin wali marka inshaabad olnowa bahawna marka inshaabad olnowa bahawna ilaahay baa ka mahadsan walinig walaa kale jihaadka ka biyaayin ilaahay baa ka mahadsan alxamdulilah alxamdulilah geedka eed iyadan farhasagna waan eed iyadan mahasagna eed baan faydana walma noo halaawsan ilaahay baa aarang nasi ni imyaqamna ninshaaba nabadgelyada aynoo sugan amniga aynoo sugan ilaahay baa ka mahadsan alla dartiis ba ilaahay ka mahadle saasa aarankaayna insha allah ee waa hagaag weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee baay iyo baraaruga bulshada iyo barwaaqada barbaare ee wilaayada islaamiga ee baay ee aan dib ugu laabto suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud ee beesha hubeer ee maanta igala sugan beeraha adablaha ah ee barbaare ee suldaane ee waxaan ka soo gudubnay qaybtii mawrdida ee markan waxaan soo gaarnay ee qaybtii gabaldayaha ee deegaankan can ayuu ku yahay ee dhanka kale sida la ii sheegay ee beerista gabaldayahan qaabka loo beero iyo faa'iidadiisa bal inooga waran
maasha allah runtii gabaldayahan oon hadda hagalnay oo moordayta markiin wax ku banni nooca hadda inta badan deegaanka moordayda iyo sida geleyda iyo gabaldayaha liin isticmaalaha kumadayey waxyaabaha hadda inta badan oo muddo deegaanka beeralayda roogaan oo caafimaadka oo ilaahi subxaana wataala aan ka dareemay kumadaas saliidiis oo kale ambuuladiyala ka darade soortiyala ka darade maxudhuurogun iyo waxyaabaha shaqadun badan muddo inta badan kordhuuroga le intaas dhammaantay oo ilaahi kugu baabi'iya marka insha allahu bahalkan hadda may aha fiidiis oo kale hadda shinida oo kale ka aruura hita daraga hita dheefo badan aleey waxay kasii qaadane marka bahalkan faa'iido dooyinkaas marka lama koobi kara marka waxaan leenahay haddaanu nahay dadka muslimiinta ee soomaalida aan leenahay deegaankii waa kana barwaaqada ilaahay naga sii maanta waxaan gaale iyo wax la mid aan ugu baahannahay ma lahan saddex bilood gudaantooda ilaahay waxaa noogu bixiyey meel baan sisin ka helnay meel baan badar ka helnay meelaa geley laga helay waxaan maanta aan noo naga maqan maba lahan aslama kuwa hadda ordayo gaalada oo umada iyo gacmaha u haadinaysa naftarkooda waxaan leenahay bal dhulkiina ilaahay idinku deeqo ninbaa maanta buuraha korkooda wax ka raadiya annagana wuxuu ilaahayna siiyey haddaan nahay soomaalida gaar ahaan reer bay haddaan nahay beerihii dhexdooda inaan isaga beerano oo wax kasta aan ku abuurano sidoo kale hadda waxaa yaalla beerihii badarka hadda markuu soo goco waxaan wax ku cunnaa aqaarkii oo kale boqolkiiba boqol dhulka laga helo dhinac kasta laga helo marka haddii ilaahay nimcadaasna si ilaahay ku xamdino oon boqolkiiba boqol ilaahay aan u tawba keenno beeraheen aan tacbano kuwa gaalada iyo gacan haadiska iyo inaan iska ilaalino intaasaan si guud ummadda ugu degayna haddii ilaahay
suldaan bal ka waran meesha hadda aan soo gaarnay wax kuu muuqdo maasha allah runtii marba markii u dambaysaa bahalkii asagoo waweyn oo aad u qurax badan aan hadda dultaagannahay maasha allah waana gabaldayihii hadda mid baan joognay midkii hooga yar wuu yaryaraa laakiin midkaan hadda maasha allah waaye hadda isma lehen bahalkan hadda beere aan jiime iyo roob iyo webi aan lahayn haddan saa noqon kara isma dhehin reer barbaare markaan gabaldayaha aaday u barteen waa nimankaan hade waa ninka ma ogtahay haddii meeshii wax ku barta asaaba ka joogi karin nin hadda maanta beertan intaan ku arkay berimaba ka istaagayaba runtii marka waxaan leenahay dadkii hade halaga faa'iidaysta dhulka ilaahay noo nimceey insha allah barwaaqa weyn oo boqolkiiba boqol ah inta ishaada qabatay dhinacyada fiir xataa dadka meelaha socda lama arki karo maya maya wax hadda kuu taagana intaa gacanta u dhiibta umooga inaa aragto wax ka dheer maba lahan beeraha hade balkoodii kuwa hadday aan soo joognay kuwaan hata isma lahana marka boqol boqol waay maasha allah dadka qaar isla socda xataa waa iswaayeen waa iswaayeena sababtoo ah bahashiya hade ilaahay aad u nimceeyey u barakowday marka midaan ma mid aan la iloobi kara maahan maasha allah aad buu mahadsan yahay weli waxaan dhex maraynaa beeraha barbaare ee barwaaqada ah ee runtii maanta maalin aad u farxadeed weyaan sababtoo ah waxaan dhex taagannahay tacabka dadka muslimiinta iyo qaabka ay dhulka uga faa'iidaysanayaan cabdulqaadir bal ka waran meesha aan soo gaarnay iyo muuqaalka kuu muuqdo maasha allah ilaahay ka mahadsan adaami in roogna marga haytaan kolin dhulku dhulko la iskeeye laakiin ilaahay ka mahadsan kan hadda barwaaqa badan gabaldeya kan hadda lanki dharrow ma aragaw lanki dhadarar ma aragaw misgaad isaasi kadaalika kale alxamdulilah ka mahadsan warwaaq ilahay idinkaasi insha allah ilahay ka mahadsan cabdulqaadir yuusuf ceel shaahi bal ka waran gabaldayahan iyo faa'iidadiisii iyo waxaad nooga tilmaami karto gabaldaya horta faa'iida badan aydan ley wadanka waqti dhawha ka ziyaadi magiga ka ziyaadi ida linka faylahaadi gabaldaya horta ma in roonyaa cudur badan aydan ka roonye si una dun ku aragahayno horta saliido saliidaha caafimaad badan aydan late dhinaga alxamdulilah hungurug lakaamo eedan kafaylate may kale kafaylata id laka isticmaalow ilaa gabalday ku laka isticmaalo ayo eryo malaarina male hergebna male xiiglayda male eeda aan fayley gabaldeyka eeda caafimaad badan linka heli marka alxamdulilah eedaan wanaagsanyi war hadda wadankana hadda dhowlay koy waan eed linka wanaag heliu marka gabaldeyaha warshiisaasu
waa garta cadaabe dhiirigelin intee la-eg ayuu guddiga beeraha degmada kansax dheere uu siiyaa dadka deegaanka si tacabka uu u sii kordho
may dhiirigelinasiiyey dad badanoo fara badanoo may jare meelaada nimankuuna oo reer galbeedka walka dhiibayaan roorayaan inta badanba meelaa darti doorbadaayan aad iyo aad
reer galbeedka ilaahay abuuri unuun ilaahayna abuuri marka un un ilaahay aamigno reer galbeed maynin gobadaaya ilaahay walnin gobdayon ilaahay abuuri ilaahay arsaaq weydiyahay unun ilaahay arsaaq weydiyahay unu dhon arsaaqteen allah xagiisa jirta ilaahay ajiya jarteen wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun markuu mayka dhiirigeliyey inay aragteeda ilaahshow aaminaano ras weli ilaahay fari wamaa khalaqtu jinna wal insa ilaa liyacbuduun ilaahsha aabudaano wadanka ilaahay siiyo tacbadaano nooc kasta saaradaano wadanshow aaminaan mayla raaysen ma nimankaas hoos roorka yoo isku gaabayaan tawjiihaadka aad siisaan haddii aad tihiin guddiga beeraleyda dadka maxay tahay marka xil roobaadka la gaaro xili roobaadka may baa tawjiihaad siyaane ani horta beerta abuurka ka bahaw abuur fayliyo diyaarsadaan aad iyo aad abuurka oo jira kuwa walaago jirila iyo kuwa fayl mashalaha kan nadiifka inay oo diyaarsadaan tan kalen mayba mayba kale oo hartan oo onka baaqana inay aragteeda walaalaha oo mujaahidiinta iyo weydiisadaan maanaa inay sida sunko oo kale oo yooldhisiyo linka malinka kaalmayo yaa anka baaqan haddana mayba masgeeda inay oo keedsidaan walyara ka gadaayan haddii fasalka la deera masgidu isku markiib dhadhadhadhag wal shalgadayhi meelo kale ka shalshibaayan haddana ma ilaynin gaa jeegsana gaala galanta hoos dhikidaayan hala keedsado may ere lahaaye keedsada haddii bakaarti karadow nagati foosiya ka keedsada lamba meeli taba wal alla wali ilaahay aboodkasii ka keedsoy walaan isku farjidoy intaasaan ka baaqalahay beeroleyta xasanay bal ka waran hadda misgidan waa diyaarsan tahay oo qaabka dadka ay ugu diyaarsan yihiin iyo wakhtiga dhiman in hadda badarkan uu soo go'o waqti gaablaha gohe misgidan hata marka adii baragahayto habuuq eegu ilaahay baka mahadsan saddex bilood to damduru dhulka bayaal adii baragahay tankal gohonta injiganta adii baragahay tankalena tan hada baruurood eego ilaahay baka mahadsan ilaahayna sii dhulkan injigan yawalki ridini waan ilaahayninka bi intaangna ime ilaahaynin sii tokeedii sidaana toona aamana tankalena jihaadka kabiyaana kow markida saaseeta lankufi dhulaka taagsade dadka hada marka inshaab wado meelo gaalada wareegdaayo makala irsaaq weydiyaw in marka inshaab ilaahayshoo ka hirmaano dhulka abuurdaan waan falaa saddex bilood kumagunta sadiid bilood hal bilood hobyada dhulka kuuyama marka insha barwaagada ooska haboom kale wala usa bahaan mar eleentana ku aame marna marka inshaabad digirtuba hadar garaas mar marka inshaabad kureerka hadar gare mar qaraaga hadar gare walaagasa marka inshaab dhisko inti kal misgida qoyas galeyta qoyas hadan wal aame saddex bilooday kiirinta saasa marka inshaaba dhagankaynay walaa kal wali una inshaab aradayn awlaadayn una ka tag farme walaa kalen hadana jihaadka kabiyaan insha allah waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa beeraha adablaha ee barbaare barnaamijkuna waa baay iyo baraaruga bulshada iyo barwaaqada barbaare oo aan maanta ku eegano horumarka halkan ka jira iyo sida ay dadka muslimiinta uga faa'iidaysanayaan wax soo saarka dhulka iyo sida sanadkan roobka guga iyo xagaaga hadda lagu jiro sida ay dadka muslimiinta allah fadligii ee uga helan nimcadan ballaaran bal cabdulqaadir meesha hadda aan soo gaarnay iyo badarka ku beeran inooga waran
badarkadantakayaalokanhadiianaragahaytidigiru digirtadii baaragahayta bershe habuugu bersheen injigtayadana kartayba fuustooyinka lakashabada jirgaamada lakashabalaamba sida hadshay usnaqdo lakashabada tan hadda aragayta inta dhinu injeedu digiru ilaa buudka digiru digira lere marka digirtaasow kollehe soomaaliland dhanka saanaba aan lahayn alxamdulillahi too injegante too habuugu too tarqil lere soortalaka aame hadda dhinu injeedin had aragtan sensangu yaadan sensantada baragaha sisintan caanow ku yahay haa caan maa sisintan intayan tan bayaada sisintanka yaal taas kala geleeyu marka alxamdulilah sadiidu haddii sheey oo hadda aragahayto bannaanka tan misguw tan digiru taas geleeyu tan sansangu deegaankan caanka in maadigee wal hadda alxamdulilaahi hadda sariir sariirka bana maaba maaba maaba alxamdulilaahi fadlishay iyada caafimaadna gaba siib aragahaytan alxamdulilaahi kamaatan
waayahay aad u mahadsan cabdulqaadir markan waxaan siinayaa suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud ee beeshor suldaane waxaan dhex joognaa beerihii barbaare runtii dhinacyada waxaa naga saaran dhankan misigadii naga jirto digirtii aan aragnaa sisintii waatan geleydii waataa looskii dhinac kaloo naga saaran yahay gabaldayihii waan soo dhaafnay bal nimacdan ballaaran oo allah ku manaysa dadka muslimiinta waxaa jira dad fara badan oo dhulkooda ka hayaamaya oo dhulka gaalada aadaya dadkaas maxaa dhihi lahayd bashiirow runtii haddii un ina dadka muslimiinta ee soomaalida ilaahi subxaana wa tacaala si gow-e waa ninka namcaysaday muddo saddex bilood gudaantiye hadda beertun una surugno hal qofa iska leh may ha marnay moordaydii ha ka tusni haddana qaybti sisintiya iyo tan e qaybti digirtiya tan e runtii digirtun oo kale hadda markii un tulac ahaan uma tusaale ahaan un ku biina lama beri kubacd hal maalin la gure hal maalin la kuma ganaade maalinta kale haddan iyo buutolinka waay Sideeda lagu- sararka saarkaana hadda oo kan aadan jeeda haddii hadda walaa kiyaala laku guro een beri aad ha kuma ganaato bar hadanba haddan usoo buuholinka waay Maasha Allah.
walku gure marka taas ilaahay subxaana wa tacaala ninka namcaysay dadka muslimiinta ah iyo gaar ahaan maylana hadda beertun markii taarikh ahaan aan ku bii lanshey may hangohaaseehe moordey hangohaas may hangohee gabaldeyey hangohe may hangohey sasantiy hangohaas may hangohey digirtiy hangohaas waxyaabahaas geleyti hangohaas waxyaabahaas oo dhow markan laku yaabo lanka dhowr een, tacab oo kale intii isu ku hele aad iyo aad Een, qaarka sasanto oo kale qeyba ku gadada een, aradbaki iyo een, damihii guud een, wali owlaadi walbarashadii iyo waxyaabo badan oo marka een, daruurigii iyo liisku ku dhiiba sida korontadii biyoogii qeyb sasanta kumida liisku dhiiba qeybna een, iswarsiida ambuuladii la kaame qeyb galeyta kumida qeyba la gadada ee, w- qeyba la gadada qeybna fuusooyinka la kashabada sida digirta nimcadaas marka maylana dadka muslimiinta ah gaar ahaan een, een, gobolka umbay unu roogna namic ilaahay subxaana wa tacaala sagoobasinka galadaysa in laku faa'iidaysado een, muslimiintana meel kasta ii roogna inkadeydan walaalahaas oo had geeka beerasho oonu roogna farxaddii oo badan unu ku argahayn intaasa kule insha allahu yaa yal dardaarama lahayn Een, un oo geeka ilaahay namcaduuna sii in wadan gaalan ban dad badan oo may aragnay aragnay walbarashi weydiiyaan le gaalada meeliti ombahi owlaaditiba marka horeysa ku fasahaday oo yoogi owlaadiba haska naqadeen Een, may marka umudaas in sheeganahe haddii walbarashadii aad beertay aad ku helo korto een, waxyaabaha untada aad ku helo korto wal adinku baahantaba malab marka umudii dhammaanteena may dardaarmeen dad badan oo markii hore cayilnaa inta ku tabi sida kenya iyo etoobiya ambahi may aragnayo oo qaliila injegan kooyan oo udurro badan oo hadda soomaalidan kasaana hak- wadanka kala nagadi dadkii oo hayma inka baaqane een, haddii iyo yiin dadka muslimiinta ee meel kasta iyo roogan ama gaar ahaan deegaankii un mas-uulku hayni ee xabaalo barbaara maylana een, hangaltaaka inta badanba ino yaray adablaaga un inta badanba iyo manaafacadiis ilaahay nii galadaysa aamane haddana may balena insha allahu intii hadda kadib eh, walaalaha buraarujinta ninka kooyin iclaamka wajazaakumullahu khayr yalena bashiir iyo xulufadiis een, laakiin barnaamijkan halku faa'iidayso in badan yakana celiyaan haddii ilaahay hel waa garta ee suldaana waxaa inoogu maqaalaa in badan ee misigada caanka ee ku tahay ee deegaankan barbaare dadka inta badan waa iibgeeyaanoo keedku waa uu yaryahay ee sanado abaara ayaa lasoo maray ee sidoo kale fatahaada ayaa dhacay oo bakaartii dhulka ku dugneed biyihii ayaa la tagay maxaa talooyin ah oo dadka deegaanka aad u haysaan marka badarkan uu soo go'ay qaabka ay uga faa'idaysan karaan midaas een, may balena een, walaalaha deegaanka degan een, mayba kala talayaane ama walgorodsi odayaasha hornan isa qaadadeena een, markii hore badarkuun dhulkale ka kaadii jare marna carada caama jarti marna biyin koo jare fasahaad badan naqada jare hadda tiyeedahayti aqli badan ilaahay nii ziyaadi wal badan wal badan horumar adeerni fuustooyin laan laku yaabo hadda boqol fuusta oo kalanta iyaalan boqolkaas alaa fuusta kastaba kiintaal i baraka jarta halkaas biyaaji marka may naqda korta misgidaas oo kale misgo oo kun kiintaal i wala dhow ee naqdaas marka insha allahu umadaas may inka dardaaramaane ama baaq inka jeediyaane een, misgida inta badan hiliyaalka een, qiimo badan roogna een, la biciyaa bee oo ragiiska iyo waxyaabaha laka gadaa maysinku ku degaane misgida mar i qiimo leta ya waxyaabo kasta ka qabsado korta sida hadda magaalooyinka oo kale lankii hadda geeka boqol fuusta oo kale badan ku gediisoo yeedoo cabaar eh alaa kiintaalkiiba ka gadada lama melin ama boqol doolar iska gadada hiliyaalkaas magaalooyinka hataa guryaal dheer ku gadada kortaa marka ummadda ma inka baaqana in misgida hiliga ragiiska eete la kaadii hiliyaalka marka manaafacada iyo banaanka iyo kooyto abaaro deegamada ku dhiyaan dadka muslimiinta nasi iyo inka nooladaan isin magaas kubacda faa'iidooyin kale isku kordhaysa maylana misgidii iyo sasantii iyo waxyaabihii beeray digirtii iyo galeydii in la kaadiyo dardaarsas guudna su guud dadka andiirsiyaan haddii ilaahay aadaa umahadsantahay suldaan ee markan qaar ka mida beeraleyda deegaanka barbare ayaan aragtidooda siin doonaa insha allah bismillahi alxamdulilah ilaahay baaba ka mahadsan ilaahay nin namcay ana oo magacay ciidan xasan ibraahim usu'eeyi deegaanka an roog barbaara ilaahay nin namcay aaran waa nasihi barwaaqi oo nimi ilaahay nasi fuma alxamdulilah fuma alxamdulilah fuma alxamdulilah ilaahay ka mahadsan gabaldayku oo ani anasiidoo saliid iyo nimi barwaago ilaahay isu- inkas anan ku taragali sida saliida oo kale iyo shiiyaalka oo munaafaqa laka dhaqmaawa suuqbalinka baahanay galeytun oo ay ooyaan ilaahay ingnimayay saas oo kale badarkii oo l- laka dhaqamaayay ilaahay dadnkanimayay ee s- sida alxamdulilah hoo shiidid hoo geley hoo soor kuwelat hoo geley kuwelat yaana kii filan oon hadda roogto lama balood balisadeed hoob la deeroon ilaahay ba- intaas gacan layn waqtisha ilaahay isku weelay nimco badan barwaago badan eta alxamdulilah ilaahay ka mahadsan wal hadda geeka ilaahay nimcadiis oo shii hadda suuqliinka baadaa u dhanba anjarna allah sokorma mida kale intuun oo misgaa barwaaga beertun ilaahay asii ani iskula hoofadaa geley digir gabalday walbadan ilaahay inkabi ilaahay ka mahadsan alxamdulilah kuma alxamdulilah nimada ilaahay isunasi inuunku shukri inuu shukrashaana mayba ankama hadyaana ilaahay ee kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah beeraleyda ku dhaqan ee deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay ee guud ahaan walaalka allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinay noo suurtageliyey ee diyaarinta iyo tabinta falanqeyntan aan ku eegeynay dhulka barwaaqada ah ee barbaare ee aan booqashada ku tagnay ee waxaa igala qayb galay falanqeyntan cabdulqaadir yuusuf ibraahim ceel shaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka barbaare suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud ee beesha hubeer xasaney gaabow iyo sidoo kale cadaawo macalin aadan oo ka mid a guddiga beeraleyda guud ahaanna waa inaga intaa falanqeyntii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu aan la idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا